Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Jimcaale ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga ah ee Keyseney ee degmada Kaaraan taasi oo qayb ka ah qorshaha horumarinta kaabayaasha ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda dhagax dhigga dhismahan ee laamiga Keyseney ee degmada Kaaraan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Gudoomiyaha degmada Kaaraan Faarax Cadaani, odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin, agaasimayaal, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan degmada Kaaraan. Ugu horreynna waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb gala dhagax dhiggan iyaga oo na soo dhoweeyay dhismaha wadadana.
waa maalin farxadeed waa maalin aan muddo badan sugaynay waa maalin muddo badan naga dhicisowday laakiin ilaaha fadligiis maanta haddii halkan degmada kaaraan iyo degmada cabdicasiis saarkoodaba laga furaayo waddadan dibna loo dhisaayo waa guul weyn waxaan ugu hambalyaynaynaa mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo cid kasta oo gacan ka geysatay inay waddadii isku xoraysay isbitaalkii sanay iyo magaalada muqdisho isku xoraysay la dhagax dhigaayo maamul gobolka banaadirna aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxaa yeelay waddadaanu waddooyinka halka isbitaal ee ku yaallo carradan ayay wadda u tahay iyo shacabkan marka inay siday ahaa jirta ay ka- wax ka bedelaan maamul gobolka banaadir aad iyo aad ugu mahadsan yahay waanu hambalyahaynaa mid ka mid a waddooyinka gobolka banaadir ee lagu lagu dhagax dhigayo waddadaas oo ah waddada aada keysanay oo halkaan maanta u fadhino kana mid a waddooyinka aad iyo aad ugu baahnay in dib loo dayactiro annaga haddii aan nahay shirkadda dhis waxaan ku dadaalaynaa inaan waddadan tayadeeda iyo qaabka ay loo dhisayo aan si fiican uga taxadirno Gudoomiyaha degmada Kaaraan Faarax Cadaani ayaa isna sheegay in shacabka iyo maamulka degmada ay ka go'an tahay in ay qurxiyaan degmada.
reer kaaraan haddaan nahay shacab iyo maamulba aadaan u faraxsannahay waddadii aan sugeynay in mar hore een, biyaha fadhiisanaayo iyo haraadka ee ku jirta in ay ka baxdo ayaa noo muuqata maanta inaan ka baxnay boorkan quruxda badan ayaa caddeynaya oo ka turjumaya siday noqon doonto waxaan rajaynaynaa waddadan inay noqoto waddooyinka degmada kaaraan ugu qurux badan degmada kaaraan belihii lasoo dhaafay horumar ayay u tallaabsanay shacab iyo maamulba waxaa ka go-an inay quruxsadaan degmadooda inay quruxsadaan Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir Xasan Jimcaale waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho ay ka socdaan horumarino ballaaran isla markaana maalmaha soo socda la dhagax dhigi doono wadooyin kaleeto oo dhowr ah.
caasimadda guud ahaan waxaa ka socda horumar la taaban karo oo isugu jira dhinacyo kala duwan waxaan soo dhex dhignay laba maalin ka hor waddada dayniile oo baakaj wan ahayd maantana waxaan joognaa dhagaxdhiggii labaad waxaa inoo harsan shan waddo oo runtii een, ayagana muhiim ah waddooyin kale ayagana noo qorshaysan hadduu ilaah yidhaahdo oo la dhisi doono bimareennada magaalada muqdisho guud ahaanaan noo diyaarsan oo idan aan hirgeli doonaa maantana degmada kaaraan horumar la taaban karo yaa ka socdo markaad eegto bilihii hadda uu gudoomiye faarax joogay taasina waxay ku timid garab istaaggiina guddoomiyihiina garab istaaga gudoomiyahu adigna shacabkaaga ku hogaami sinaan iyo cadaalad Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sanadii ugu dambeeyay waday horumarinta bilicda caasimaddaas gaar ahaan dhismaha wadooyinka.